wahagaag daawadayaal halkan waa telefishinka qaranka soomaaliya xaruntiisa dhexe ee muqdisho sidaad la socotaan maanta magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka dhacay dhacdo lagu galay hoyga uu magaalada muqdisho ka degnaa senator cabdi cawaale qaybdiid iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay in baaritaan lagu sameynayo arrintaas jawaabna laga bixin doono dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa baaritaano kadib waxa ay soo bandhigaysaa baaritaanadaasi in natiijooyinkii kasoo baxay ama ay kusoo dhammaadeen waxaana la jooga stuudiyaha dhexe ee telefishinka qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yarisow wasiir kusoo dhawow bal arrintii maanta dhacday iyo dowladda bismillahi raxmaan raxiim faysal aad iyo aad umahadsan tahay maanta oy taariikhdu tahay soddonka bisha december laba kun iyo toddobiyo toban waxaa dhacday in ciidamo ay galeen guriga senator cabdi qaybdiid falkaas isagaa dowladdu aada iyo aada bay uga xun tahay falka dhacayna waxaa ka socda baaritaan saa la socotaan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gurigii tegay markii dhacdadii dhacday si uu indhihiisa ugu soo arko tii warbaahintuu la hadlay una xaqiijiyey in arintaas baaris dhab a laga sameyn doono intaas kadib waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed in dowladdu ay aada uga xun tahay falkan isaga dhacay loogana hari doonin cid alaale ciddii ka dambeysay ujeedada iyo sababta loo sameeyeyna muxuu ah la dabageli doono ilaa iyo hadda waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto dadkii ciidamadii falkaas geystay oo tiradoodu isugu jirto afartan iyo kow oo xabsiga ku jira baaristoodana ay socoto marka arrintan waa arrin ugub ku ah dalka soomaaliya dhacdooyinka noocan oo kalena oo qalqalka keeni karan wax loo dulqaadan kara maaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha xoogga iyo wasiirka gaashaandhiga iyo dhammaan golahana waxay ka midaysan yihiin in falka noocan oo kale ah baarista dhabta ah la sameyn doono shacabkan lala soo wadaagi doono aada iyo aada umahadsantiin waa madsanta wasiir